warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
kulan wacan dhegeystayaal kuna soo dhowaada warka dahornimo ee idaacadda star f m qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka oo ka qaybgelaya xuska maalinta ciidamada difaaca culimmada mandheera oo ku baaqay in roobdoon la sameeyo madaxweyne ku-xigeenka dalka oo baaq u diray kenyaanka ku nool qurbaha dhanka soomaaliya waxaad ku maqli doontaan shan sano oo ka soo wareegtay qaraxii muqdisho ee soobe duhur wanaagsan dhegeystayaal intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeenna waa duhurnimo jimcaha taarikhdu waxa ay ku beegan tahay afar tobanka bisha tobanaad ee oktoobar sanadka labada kun labaiy labaatanka ku soo dhowaada qodobadaasiyo kuwo kale oo dhammaystiran madaxweynaha dalka william ruuto ayaa ku sugan ismaamulka laikipia halkaas oo lagu xusayo maalinta ciidamada gaashaandhigga waddanka ee k d f d waxay saraakiisha qalabka sida u dabaaldegayaan sanad guuradii koow iyo tobanaad ee ka soo wareegtay markii ay gudaha u galeen dalka soomaaliya bishii tobanaad ee sanadkii labadi kun iyo koob iyo tobankii maalintan ayaa sidoo kale la xusuustaa ciidamada geeriyooday iyagoo dalka difaacaya xuska maalinta k d f ayaa la qabanayaa tan iyo sanadkii labadi kun iyo labaiyo tobankii arbacadii ahayd markii saraakiisha difaaca ay daryeel caafimaad oo lacag la-aan ah ay ka fidiyeen isbitaalka likii ee magaalada nanyuki ku-xigeenka madaxweynaha dalka rigaadi gashagua oo ku sugan caasimada ruwanda ee kigali ayaa kenyaanka qurba joogta ah ku booriyey in ay noqdaan safiiro wanaagsan waxa uu kula teliyey in ay dadaalaan oo ay ilaaliyaan xeerarka u degsan waddamada ay ku nool yihiin gashagua ayaa sheegay in madaxweynaha dalka ruwanda paul kagame uu ku faraxsan yahay kaalinta ay kenyaanka ku biriniyaan waa kobaca dhaqaalaha waddankaasi rigaadi ayaa intaasi ku daray in dowladda dhexe ay soo dhisaysay waxqaabilsanwaa wax qaabilsanba arrimaha qurba joogta hogaamiyaha labaad ee dalka ayaa sidoo kale kulan la yeeshay madaxweyne kagame oo uu ku wargeliyey in dowladda kenya ay bilaabayso hanaan maalgashi oo u gaar ah muwaadiniinta ku nool waddamada kale ee caalamka waxaa shirkaasi ku helinayey guddoomiyaha aqalka sare amason kingi iyo labaiyo toban xildhibaan oo kigaali u tegey ka qaybgalka shirka sanadlaha ah ee isku xirka dhallinyarada qaaradda afrika iminkana dhankaasi iyo mandheera culima udiinka ismaamulka mandheera ayaa ku baaqay in la sameeyo allabari roobdoon ah maadaama saddex iyo labaatan ka mid ah dowlad deegaanada waddanka laga dareemayo saameynta abaarta cabdikhafaar cumar ibraahim ayaa qodobkan inoo faahfaahinaya
culummada ismaamulka mandheera ayaa iclaamiyey isu soo bax allabari roobdoon ah guddoomiyaha culummada mandheera sheekh axmed suudaani ayaa ugu baaqay dhammaan shacabka mandheera iyo madaxda ismaamulka in ay ka soo qaybgalaan roobdoonka sheekha ayaa tilmaamay in lix iyo tobanka bishan tobanaad oo ku beegan maalinta axadda ah barxadda masaajidka jaamiya lagu qaban doono roobdoon assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dadka muslimiintana dhegaysanahaya si gaar ahaan mandheera county waxaa go-aan lagu gaaray in roobdoon dhici doono insha allahu tacaalaa axadda soo socoto ilaaha subxaanahu watacaala looha loo noqdo allah loo tooba keeno naxariista allah iyaa laga quursanin alla hori caza wajal laa taqnatuu min raxmat illaah ilaaha naxariistiis iyaa laga quursanin alla naxariistiis kama quusto ilaa gaalada maahin qof ilaahay agtiis wax ku lehen ayaa naxariis alle ka quusta dhibaato weynaa jirta culeys badanaa jira hoolihii lo iyo wahiilimasi lamar horaa laga tagay geelii ayay hadda dhammaanihay arrintaas marka bani aadamka naftiisa ayay arrintan ee khar- khatar ku jirta xoolaha lagu tiirsanaa waad ogtihiin dhibaato weyn ayaa jirta alleheen aan u noqono aan toobo keeno dhibkan wax kale kuma imaanin ilaa dembigii la galay maahin dhibaatada so- dembiga socda waad ujeedaan dhib oo camimtay meel kasta gaaray waad ujeedaan alleheen subxaana watacaala aan u noqono alleheen aan aan u toobo keeno dhulumka ha laga baxo dulumka ha laga noqdo macaansiida dembiyaalka hala joojiyo alla subxaana wa tacaala qulubteen aan furno halis cafiyo dhanka kale sheekh axmed suudaani ayaa ugu baaqay ummadda muslimiinta ah in laysu naxariisto xilligan adag ee lagu jiro abaarta iyo kuleelaha hala sadaqaysto naxa masaakiinta oo aad iyo aad dhibaato u qabaan dadka haloo naxariisto qof kasta qofkii kugu soo xiga qofkii kugu dhow qofkii aad taqaano naxa- alla naxariistiisa subxaana wa tacaala sidaasaa lagu helay halisu naxariisto sa- hala sadaqaysto hala tooba keeno alla haloo noqdo subxaanahu wa tacaala sidaasaan nafta aynu dardaarmaynaa dadka muslimiinta u dardaarmaynaa magaalo magaalo insha allahu tacaala magaalo magaalo tuulo tuulo haloo toobo yani haloo haloo soo baxo oo roobdoonka ha la sameeyo yaa la kala harin yar iyo weyn rag iyo haween oo dad madaxda iyo culummada iyo dadka kale dhammaantooda rag iyo haween allahna subxaanahu wa tacaala gacmaha aan u hoorsano hadda soo socota ayaa insha allah arrintaas dhacaysa aada iyo aada alleheen aan ugu noqono niid aan furno niid wanaagsan oo xoog leh rabbigeena subxaana wa tacaala kalsooni ku qabto halagu raabdoono asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera
cabdiqafaar wuu mahadsan yahay muniira cabdifataax cabdi oo guul ka soo hoysay tartankii qur-aanka ee caalamiga ahaa kaasoo lagu qabtay magaalada dubai ee dalka isutaga imaaraadka carabta ayaa ka warantay heerarka ay soo martay iyo weliba dareenkeeda maxamed cali madoobe ayaa warbixintan eegaya
يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا gabarh soomaaliyeed ayaa kaalmaha hore ka soo gashay tartanka qur-aanka kariimka ee heer caalami muniira cabdulfataax cabdi oo ay da'deedu tahay saddex iyo toban sano ayaa guul lagu naaloodo ka soo hoyisay tartanka qur-aanka kariimka ee lagu qabtay magaalada dubay ee dalka isutaga imaaraadka carabta tartankaasi ayaa waxaa ka qayb galay arday ka kala socotay caalamka oo ay ku jiraan kuwa soomaali ah gabadha ayaa waxay wax ka barataa dugsiga hoose dhexe ee muscab educational center ee xaafadda islii deegaanka kamakunji ismaamulka nairobi agaasimaha guud ee xarunta waxbarasho ee muscab educational center macalin jaamac oo aan xafiiskiisa ugu tagnay ayaa nooga warbixiyey marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray markaska Ee, qaybta gabdhahana saddexda qaybood oo ugu horeysay dhammaan anaga un baan ahanay alxamdulilah kaalinta koowaad iyo kaalimihii ugu horrey kulli anagaan ahanay marka waxaa kale oo ilaahay noo suurgeliy oo noo suurgalay in aan ka qayb gelino musaabaqaadka banaanka kadalika rwanda ayaan u dirnay twenty nineteenka kadalika arday ee kaalinta koowaad iyo kaalinta afraad laba wilaayah inay kala galeen alxamdulilah Ee, tanzania waa u dirnay kadalika zanzibar waa u dirnay sanadkii soo dhaafnay ardayda gabdhay wiilalba maasha allah Ee, sanadka haddaan soo dhaafnay twenty nineteenkii twenty twenty onekii hadda musaabaqadii dubai ugu dambeysay iyo twenty nineteenkii saddex sano adiga twenty nineteen twenty twenty one twenty twenty two intaba ee, musaabaqada dubai qaybka ku markana waa ka qayb galnay oo caalamiga ahayd runtii twenty twenty onekii hadda ramadaankii soo dhaafnay musaabaqadii hadda maanta tii hadda tii ka horreysay lamber three ay soo gashay gabadha kenya matalaysay oo muscab ka socotay munacab fataaxa la yihahdaa Ee, maasha allah qur-aankani waad arkayseen sida qur-aanka u akhrisay maasha allah tobteen ay soo gashay kaali sideed ay kusoo guulaysatay Ee, bifadli illaahi uma bijuhdin annaga aan bixin hayna shaqo fiican oo runtii meesha ka socota alxamdulilah muniira cabdulfataax cabdi ayaa u mahadnaqday macalinkeeda iyo waalidkeeda oo ay sheegtay inay kaalin weyn ka qaateen guusha ay gaartay alxamdulilah waa faraxsanahay imtixaanka imtixaanka waxaa kasoo qayb galay sheekha faatima binti mubaaraka waxay ii tahay farax weyn intaa meeshaas tage oo kursiga ku fadhiistay oo namber sideedaa kasoo helay alxamdulilah waa ku faraxsanay wax kasta qur-aanka xifdintii xifdintiisa adeeg ma ahan waa haddaad dadaashi waa keeni kartaa si fudeed waaye intaa ku dadaashi ah xifdis agaasime macalin jaamac ayaa sheegay inay dadaalkooda ku mutaysteen guushii ay gaareen oo wuu sheegay inaysan ahayn markii ugu horreysay oo tartanka qur-aanka kariimka oo heer caalami ay ku guulaystaan laakiin labadaba waan waan aadna musaabaqada marka hadda aan ku sheegay rwanda waxa ka qayb galay oo kaalinta koobaad iyo kaalinta afraad soo galay waa wiilil ma gabdho ma aha Eh, m- m- musaabaqada mombasa ardayda la- kaalinta koobaad soo galaan inta badan wiilisha waaye Eh, sigiska iyo musaabaqadan eh, madalada ka dhacday kadalika way galaan ma kala liitaan laakiin gabdhaha dubay aaday qaybtan imaaraadka ayaa qaybta gabdhaha ayaan runtii xoog ka saarnay markaska ayaa sidoo kale guul la taaban karo ka gaaray tartamada dalka bariga afrika iyo kan magaalada nairobi oo ah xarunta dhexe ee markaska hooyada dhashay muniira oo la yidhaahdo deeqa mukhtaar ayaa ka hadashay guusha gabadheeda iyo wakhtigii ay ku soo bixisay deeqo ayaa sheegtay inay si weyn ugu faraxsan tahay guusha ay gaartay gabadheeda iyadoo gaar ahaan xustay sida ay gabadhu ugu soo dhalaashay xifdinta qur-aanka kariimka waxa ay xustay inay ka caawin jirtay gabadheeda dhanka duruusta iyo xilliyada ay xaadiraysa iskuulka qaar ka mid a maamulayaasha heerarka kala duwan ee markaska muscab ayaa aada ugu farxay guusha ay gaareen ardaydooda ma aha markii ugu horreysay oo ardayda soomaalida ay guulo ka soo hoyaan tartanka qur-aanka kariimka ee heer caalami
u mahadsan yahay maxamed cali warbixintaasi ina markaasinala wadaagay waxaa lagu soo waramayaa in sarkaal ilaala uu ahaa marwada hogaamiyaha isbahaysiga azimio la umoja awan kenya aida odinga ay subaxnimadii hore ee maanta dabley aan la garanaynin ku toogteen magaalada kisumu ee gobolka nyanza wararka ayaa sheegaya in sarkaalka la dilay oo lagu magacaabi jiray baarak jaraha lagu toogtay deegaanka mamboleo ee hoostaga galbeedka ismaamulka kisumu abaare shantii subaxnimo ee maanta toogashada oo ka dhacday meel u dhow jaamacadda uzima university ee kisumu ayaa waxaa ku dhaawacmay laba qof oo kale oo xilligaasi la socday jaraha taliyaha booliska ee gobolka nyanza karanja muyuri ayaa xaqiijiyey dhacdadan isagoo sheegay in baaritaan lagu ogaanayo dilka sarkaalka uu haatan socdo meydka askariga ilaalada u ahaa maama aida odinga ayaa la geeyey goobta meydadka la dhigay isbitaalka weyn ee jaramogi oginga odinga ee dowlad deegaanka kisumu ilo ku dhow qoyska sarkaalka dhintay ayaa warbaahinta u sheegay in markii la dilay uu shaqada ka maqnaa wararka ayaa intaasi ku daraya in marowda hogaamiyaha isbahaysiga zimol omoja wan kenya aida odinga aysan ku sugnayn ismaamulka kisumu qaar ka mid ah shacabka ku nool xaafadda shaurimoyo ee deegaanka kamukunji ee ismaamulka nairobi ayaa ka mudaaharaadaya in xoog lagaga saarayo guryihii ay deganaayeen waxa ay sheegeen in arrinkan aan lagu wargelinin barasabka dowlad deegaanka nairobi johnson sakaja ayay ugu baaqeen inuu arrinkan soo fargeliyo islamarkaana uu wax ka qabto
naitwa Zamilo, nimetoka Shauri Moyo MOW. Sisi tumli, juzi tulikutwa na viongozi wanataka kutupea notice ya two days kwa manyumba zetu, ambayo ni kitu ilitushtua sana, na tukashindwa ni Kenya gani tuko, ambayo ni Kenya ya asula. Tunauliza Kenya yetu ya leo, kwa nini tutolewe bila notice? Sisi hatuna shida ya kutoka, sisi ni wanyonge, lakini serikali iangalie mahali itapeleka hawa watu, kwa sababu ni wengi, tuko watu mia sita na wa, kila mtu hapo nadhani ako na watoto, hakuna mwenye simu zake. Mimi nilipita tutasakata kura yangu, kwani kura yangu haina maana Kenya? Hakuna binadamu, mbona sese tumekuwa jana kwa ofisi ya Sakaja mpaka asubuhi hadi jioni, hata jaja tuona ndenje gavana wetu, tutalilia nani sasa kama si yeye? Tunataka haki yetu, tukitoka hapa tuambie tunaenda wapi, tuambie tunaenda, tuko tayari kutoka, lakini tunaenda wapi? Sisi wanyonge, swali sio Kenya wanyonge.
Rigathi Gachagua juzi deputy president alisema watu wakiwa na koti yetu wasitolewe mahali, na kama ni kutolewa wasitolewe usiku, na kama lazima watolewe waonyeshwe mahali wataenda. Najiuliza, si tunatolewa tunaenda wapi? Notisi ya siku tatu inatosha kweli? Sasa si tunataka tupatiwe haki yetu na- na tuonyeshwe mahali tunaenda. Hatuna mambo mingi Eh, hivyo tu, hatuna mambo mingi.
na kwa sahii tunauliza serikali inatutoa hapo itupeleke wapi? Tunataka tujue tutatupeleka wapi. Court order tuko na maana gani? Kwa tuko na court order. Kama hawezi wakaheshimu sheria ya Kenya, mbona hata waweza wakatupea si heshima kama Wakenya? Wanakuja kutuambia kwamba kuna tutoke hapa, tunatoka tunaenda wapi? Hatu-
waa tahay haddii aan dhankaasi uga gudubno codka shacabkaasi ee shawrimoyo guddoomiyaha dowladda dhexe u matala ismaamulka baringo cabdirasaaq jaldesa ayaa sheegay in shakhsiyaadka haysta hubka sharci darrada ah ay u adeegsadaan falal burcadnimo in loo qabto muddo hal bila oo ay ugu soo wareejinayaan laamaha maanka waxa uu sheegay in marka ay muddadan dhammaato kadib in sare loo qaadi doono howlgalka hub ururinta guddoomiyaha ayaa xusay in howlgal amni oo afartii bilood ee lasoo dhaafay ka socday deegaanka tiati ee baringo in lagu soo helay soddon iyo labo qori
sti ya hawa wahalifu kwa muda ya sasa miezi nne, silaha zaidi ya thelathini na tano firearms already zime zimerudishwa kupitia ihari.
agaasimaha waaxda dacwad oogidda dalka nuurdiin xaaji ayaa meesha ka saaray codsi la doonayey in lagu soo afjaro dacwad la xidhiirta musuq maasuqa oo ka dhana barasabkii hore ee ismaamulka samburu moses dhinolkulaal kasien iyo kow iyo toban eedeysanayaal oo kale ku-xigeenka agaasimaha dacwad oogidda alexandra muteti ayaa garsoore thomas zioka ku wargeliyey in dhegaysiga kiiskan sidii loo qorsheeyey uu u socon doono nuurdiin xaaji ayaan wax sabab ah ka bixinin tallaabada looga laabtay go-aankii hore kiiskan ayaa la dhegaysan doonaa shan iyo tobanka bisha kow iyo tobanaad ee sanadkan mudanaha deegaanka galbeedka kibwezi ismaamulka makweni mwengi mutuse ayaa doonaya in maamulka qaran ee dowladda si rasmi ah loogu daro odayaasha tuulooyinka si ay mushaar u qaataan xildhibaankan oo ku cusub baarlamanka ayaa mooshin arrinkan ku saabsan gudbiyey waxa uu xildhibaanada kale ka codsaday inay mooshinkan taageeraan waxa uu ku doodayaa in duqayda ay adeegyo muhiim ah u fidiyaan dadweynaha iyo weliba dowladda balse aan weli mushaar loo qorin tani ayuu xusay in aynan waafaqsanayn mabaadi'da dhaqamada shaqaalaysiinta cadaaladda ku salaysan ee dastuuriga ah mutuse ayaa intaasi ku daray in odayaasha ay isdhexgal wanaagsan la sameeyaan muwaadiniinta sidaas awgeedna in la aqoonsado ay dan guud tahay
star f m ka dhagayso garbaharey mawjada ah siddeetan iyo sagaal dhibic eber
iminkana soomaaliya shan sano ka hor afar iyo tobankii oktoobar maanta oo kale waxaa magaalada muqdisho ka dhacay qaraxii weynaa ee soobe qaraxaasi oo ka mid ahaa kuwii ugu weynaa ee abid ka dhaca caasimadda muqdisho ayaa waxaa ku nafwaayey ku dhowaad kun qof halka tiro intaas ka badan ay ku dhaawacmeen waxaa mar qura halkaasi ku nafwaayey dad iskugu jira dabaqadaha qeybaha kala duwan ee bulshada qaar ka mid ah dadkii qaraabadooda iyo eheladooda ay ku nafwaayeen islamarkaana goobjoog u ahaa qaraxaasi ayaa shan sano kadib mar kale ka sheekeenaya waxay ahayd sagaal saac iyo shan iyo toban daqiiq iyadoo ah marka salaada casri inaan u baxaan rabi waxaan galay hoteer beder waa taqaanaa beder bederaan salaada casri anoo u galay oo marka waxaa horteeda ninaa weysaysanaa anna gadaashiisaan taagnaay ninka hal lugaa u dhinaaday marka markuu kaco waxaan lahay anna fadhiisaan lahay gal marka sagaal saac iyo toban iyo toddoba daqiiq camal ay ahaday markii qarax wacaas dhahna waa la wareeray aadaa loo wareeray midaan dhalay wuxuu joogay bisha cas horteeda uu fadhiyey xaggay fadhiyeen ay shaah ku cabaayeen markii ugu dambaysay markiisaan garaacay waa garaacay waan waayey marka waa is alxamdulilah aan dhahay rum soomaali weyn uu la qabaa dhibka dhibka kaligiisa maaga kuma dhacana dhahay soomaali weyn uu la qabaa marka dhibkaasaa dhacay ilaa amiga intaan dhinacaan soo fiiriyey jawaab xaggeedaan soo fiiriyey lama fiirin kara qiiq iyo boor iyo waxaa yaale meesha dhan wada meyda ay ahayd marka meel la fiirin kale ma heleen waa orda waxaan ilbaabka bidiran ilmaal yaraan luuq yaraan helnay xaggaan ka baxnay sidaan meesha ugu baxay marka istaal madiinaan galabtii tagay istaal madiina markaan tegeyna waxaa la keenay galabtii meydka horta waa waana si wixiiyaa la keenay bac weynaa la fidiyey wixii oo meyd nin iyo naag meeshii naagaha waxaa lagu garanaya timaha oo madaxa timihiisa lagu garanaya timaha oo bannaanka yaalan lagu garanaya naagaha si kale laguma garanayn wiilkaygaan ku waayey oo da'daadoo kale ah alxamdulilah ilahi waxaan ka baryana ilahi mar dambe ma nagu soo celiy maalintaas soomaali weyn ha baxday soomaali badan ha baxday markaan soo xasuusto waa mid aniga io khaas e xasuustooda marmar waxaa jirto oo niyaddeeda ku soo dhaceyso ama marmar waxaa jirto cunugu midka uu yar marka uu oonaayo hooyo ou dhahaayo xanuun oon ka sii qaadaayo xataa canaan lo canaanaha ana canaanaha iska daayo qof kale inay canaanta macnaha ma jeclihi waxaa maqalnay gabdhihii walaalahaada ayaa qaraxana dhacay malaayana doonteen meel walbaan joognaan ka wada imaana waa tiin raadiska aan wada galnay aan suwaanaynay ahayd marka alxamdulilaah ilaa hadda waa tilila'yahaybo owlaadna meesha ay noo tageen aabban maalintaas waa caafimaadou qabay xayow ahaay nin shaqaysanayow ahaa wixii ka dembeeyey waa tii oo asagana uu naxtintii u ka qaaday ou gabla soo yara ilaa hadda sariir ugu jiif waa middaa hadda arkaysaba taasna ay mucjuso tahay oon isceli waayi oo amarka allana ay tahay aan soo xasuustay rabbii subxaana qaadirka ahay aan soo xasuustay labaday gabdhood labada gacan ugu haayeen hangaamihii ii ahaayeen haddaan meeshii aan ka waayey ani dhan waa ku miir doorsamay alxamdulilah dan rabbigaan u xamdinaqay saas ay tahay waa doorsanahay haddaba kal aankaan ilmaha haddaan soo xasuusta waa ku doorsamaa
wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya daawud daweys jaamac ayaa isna waxa uu sheegay in dadkii ku dhintay qaraxii soobay afar iyo tobankii oktoobar aysan marnaba qalbiyadooda ka gu'i doonin dowladda soomaaliya ayaa degmada doolow ee gobolka gado u dirtay diyaarad wadda gargaar loogu talagalay in lagu caawiyo dadka ay abaaraha saameeyeen agaasimaha hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka soomaaliya maxamuud macalin cabdulle ayaa ka warbixinaya joognaa waa mar kale iyo garoonka aadan cabdulle aadan cadde oo aan uga sii soconno jubbaland maamul goboleedka jubbaland khaasatan gobolka gado degmada doolow runtii waxaan rabnaa oon maanta wadnaa raashin gargaara oo ay noogu deeqeen walaalahayna jayna oo aan rabno inaan halkaasi kaga bilowno raashinkan wuxuu gaari doonaa gobollada oo dhan khaasatan gobolladii runtii uusan raashinkii hore ee imaaraadka uusan gaarin oo sida jubbaland iyo puntland somalilan galmudug intaasuu u badnaanayaa koonfur galbeediidana waa heli doontaa iyo gobolka banaadir iyo hirshabeelle laakiin maadaama ay raashimadii horeentood ay u badnaayeen waxayna waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo runtii ummadda soomaaliyeed oo runtii garab istaagtay xilli adag xilligiina la magacaabay waxay xaaladdu maraysaa xaalad xun oo runtii meelaha qaarkood majaaco laga baqayay waxaa ilaahay mahaddiisa afartan maalmood iyo afartan iyo xoogo maalmood ka bacdi oo aan magacaabannahay in ay aysan xaaladdii la dhahaya majaaco ay meesha ka baxayso laakiin aan weli ku daba jirno inaan dadkayni u kaalmayno waxaa ilaahay mahaddiisaoo kalanto inay roobab noo bilowdeen waxaan rabaa halkaan inaan uga mahad celiyo runtii tiimkii dadakeydka ahay oo hay-adda maalinta musiibooyinka qaranka oo runtii shaqo culus xilligaa adkeed qabtay waxaan rabaa halkaan inaan uga mahad celiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo runtii mar kasta ahay dhiirigelin iyo iyo garab istaagna la garab istaagnayo waxaan rabaa halkaan inaan uga mahad celiyo prime minister xamse cabdi barre runtii oo aan ka ma habeen iyo maalin ka seexan inuu hay-adda kaalmeeyo inuu shaqada ku kaalmeeyo inaa hawsha dalka dhibaatada ka taagneeday oo abaarta ay keentay laga laga badbaado majaaco
ugu dambeyn dhanka iyo soomaaliya xubno ka tirsan ururka al-shabaab ayaa waxaa la sheegayaa in goob fagaaro oo ku yaala degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe ay ku toogteen lix rag ah oo ay ku eedeeyeen inay la shaqeynayeen sirdoonka dowladda mareykanka goobta fagaaraha ah ayaa waxaa ku sugnaa boqolaal ka mid a shacabka deegaanka ee kunya barow oo markaasi al-shabaab ku amreen inay markaasi daawadaan sida ay u dhacayso toogashada iyo xubno ka mid ah al-shabaab ragga ay al-shabaab markaasi goobta fagaaraha ku toogteen oo ayaa u badan ee kuwa dhallinyaro ah oona laga soo qabtay deegaano kala duwan oo ka mid ah gobolada dalka soomaaliya qodobkaasi waxaa ugu dambeeyey wararka soomaaliya aan mawlid ka codsado inuu inoo akhriyo qodobada caalamka
maxsaneed muscab ciidamada israa'iil ayaa lagu soo waramayaa inay toogasho ay ku dileen nin falastiini ah xilli ay weerar ku qaadeen magaalada janiin ee waqooyiga daanta galbeed afhayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka ee dalka falastiin maxamed awoode ayaa arrintan warbaahinta u xaqiijiyey wuxuu sheegay in saaka la dilay matiin dabaaya oo labaatan sano jir ahaa oo ay xabadda uga dhacday madaxa wuxuu sidoo kale dhaawac soo gaaray dhakhtar lagu magacaabo cabdulah al axmed oo hadda ay xaaladiisa caafimaad liidato kooxda janiin brigates oo la aasaasay sanadkii hore ayaa sheegay ayaa sheegtay in dabaaya uu ka mid ahaa taliyaasheeda dhankaasi iyo haddii aan eegno arrimaha la xiriira amniga waxaa lagu soo waramayaa in ilaa iyo soddon ka mid ah waddamada ku yaala qaaradda afrika ay codkooda ku taageereen qaraarkii golaha guud ee qaramada midoobay uu ku cambaaraynayay go-aankii dowladda ruushka ay ku goosatay afar ka mid ah gobolada dalka ukrain dhanka kabodiya haddii aan eegno waxaa lagu soo waramayaa in ugu yaraan sagaal arday ay dhinteen halka laba kalena lala-yahay kadib markii markab ay la socdeen oo webi ka gudbayay koonfurta dalkaasi cambodia uu qallimay wararka intaas ku daray in lasoo badbaadiyey afar qof oo labo ay arday yihiin iyo labo ka mid ah shaqaalaha doontaasi shilkan ayaana lasoo tabiyey abaari toddobadii fiidnimo ee saacadda dalkaasi cambodia wararka intaas ku daraya in webigaasi lagu magacaabo mekonga river waxayna wararku tilmaamayaan in ardaydan iyaga ah ay inta badan isticmaalaan markabka inay uga gudbaan webigaasi xilliga uu shilkan dhacayay ayna dib uga soo laabteen cashar ay soo qaateen oo ah maadada ingiriiska dhanka nigeria haddii aan eegno ururka ay ku midaysan yihiin barayaasha jaamacadaha dalka nigeria ee magaciisu loo soo gaabay asuu ayaa qoraal uu soo dhigay baraha bulshada waxa uu ku sheegay inuu hakiyey ama uu meesha ka saaray dhinahaadee shaqo joojin ay ku guda jireen howlwadeenada oo socotay ilaa iyo sideed bilood arrintan ayaanan wax faahfaahin ah laga bixin hasaatee waxay tani ku soo beegmaysaa iyada oo barayaasha jaamacadaha nigeria ay wadahadallo la yeelanayaan dowladda dalkaasi nigeria si xal loogu helo waxyaabo ay tabanayaan ugu dambayntana madaxweynaha dalka turkiga rajab tayib erdogan ayaa lagu soo warramayaa in uu sheegay in isaga iyo dhiggiisa ruushka valadimir putin ay ku heshiiyeen in maamulada labada dowladood u qaabilsan arrimaha tamarta ay si degda u guda galaan inay baaritaanno ama daraasaad farsamo ay ku sameeyaan soo jeedin ka timid ruushka oo la xiriirta gaaska ama shidaalka dibidinka uga celiya muscab mulidu mahadsan yahay iminkana farinta coronavirus waxaad nadiifisaa oo aad buufisaa waxyaabaha inta badan gacanta lagu taabta adigoo isticmaalayo daawada wax lagu buufiyo fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari